dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanaya xeryaha qaxootiga ee deegaanka dhadhaab aan ku bilowna kowii tobankii bishii koowaad barnaamij indhafiiq bilaasha oo ay ka faa-iideysteen in ka badan shan boqol oo ka mid a dadka aragga naafada ka ayaa laga fuliyay deegaanka dhadhaab mashruucan ay maalgeliyeen qaar ka mid a qurba joogta ka dhoofay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee ku nool waqooyiga ameerika iyo kanada ayaa waxaa indhaha loogu fiiqay dad badan oo aragga naafo ka ahaa halka kuwo kale oo badana daaweyn iyo la talin caafimaad loo fidiyey wuxuuna socday muddo isbuuc ka badan caruur waayeel dhalinyaro rag iyo dumar ka kala imaada xeryaha qaxootiga deegaanka dhadhaab faafi koonfurta wajeer iyo gobolada jubbooyinka soomaaliya ayaa ka faa-iideystay barnaamijkan waxaana sanad kasta la qabtaa isbuuca ugu horeeya bisha koowaad laga soo bilaabo sanadii laba kun iyo sagaal iyo tobankii labiyo labaatankii bishii abril ama bishii afraad waxaa dib loo furay xerada qaxootiga ifatu waxaana xarigga looga jaray xafladda lagu qabtay ifatu oo ay ka qayb galeen xildhibaanka dhadhaab faarax macalin maxamed iyo madax ka socotay hay-adda qaxootiga adduunka iyo la-aanta dowladda u qaabilsan umuuraha qaxootiga ee loo soo gaabiyay magaceeda raasa waxaana lagu heshiiyey in dadka deegaanka iyo kuwa qaxootiga cusub si wadajira loo dejiyay xerada ifatu oo la xiray sanadii laba kun iyo sideed iyo tobankii kadib markii qaxootigii deganaa badankooda ay soomaaliya ku laabteen halka qaar kalena ay ku kala biireen xeryaha ifawan dhagaxle iyo xagar dheer shan iyo labaatankii bishii mey waxaa qaxootigii u horreeyay la dejiyay xerada ifatow waxaana la furay adeegyada muhiimka sida biyaha caafimaadka tacliinta iyo daryeelka qaxootiga iyadoona xerada ka shaqa bilaabeen hay-adaha samafalka ee qaxootiga caawiya kowdii bishii juun waxaa dhadhaab laga daafuray barnaamijka dhadhaab municipality oo uu dahafuray gafanaha gaarisa nadiif jaamac aadan maamul hoosaadka degmada oo loogu talagalay inay dadka deegaanka dhadhaab ka helaan shaqo abuur horumar iyo isbedel dhanka nolosha ayaa xaflad lagu qabtay iskuulka hoose dhexe ee dhadhaab bremary waxaa lagu soo bandhigay muhiimaduu barnaamijkan u leeyahay dadka deegaanka inkastoo ilaa iyo haddaan si rasmiya loo hirgelin walow la dhisay xafiisyadii haddana daafur wanaagsan ilaa iyo hadda looma sameyn shan iyo labaatankii bishii sideedaad ee sanadka waxaa magaalada kulan ee deegaanka dhadhaab lagu soo bandhigay in ka badan sagaashan kareyto oo ay leeyihiin dadka qaxootiga kuwaasoo ay saarnaayeen qalabka dhismaha tiirarka guryaha lagu dhisto xaabada dabka lagu shito halka qaar kalena ay faaruq ahaayeen waxaana gacanta kusoo dhigay dadka deegaanka oo kaashanaya laamaha ammaanka waxaana goobta lagu soo bandhigay socdaal ku tegay wafdi ballaaran ay kamid ahaayeen barasaafka gaarisa iyo xildhibaanka dhadhaab waxaana amar lagu bixiyey inaan lasii daynin kariitooyinka iyo qalabka saaran walow dadkii watay iyo dameerihii la fasaxay waxayna dadka ku booriyeen mas-uuliyiintii ka qayb galay kulankaasi inaan la jarin dhirta walow arrinkaasi ay dadka qaar si adag u cambaareeyeen dhankooda dadka qaxootiga iska laha kariitooyinka iyo agabka saaran ayaan xilligaasi ka hadlin dhacdadaas sideedii bishii kow iyo tobnaad ee sanadkan ilaa bilowgii bishii dhiseembar roobab xoogan oo daadad wato oo xeryaha iyo deegaanka dhadhaab ka da-ay ayaa go-doomiyey xeryaha waxaana ka dhashay sixirbarar dhanka maciishada iyo ganacsi xumo taas oo saameyn dhanka nolosha ku yeelatay ee dadka qaxootiga iyo kuwa deegaanka iyo adeegyada ay bixiyaan hay-adaha samafalka shan iyo tobankii bisha sii dhammaanaysa dhiseembar laba qof ayaa ku dhintay lix kalena way ku dhaawacmeen kadib gaari ay dad shacaba saarnaayeen oo miino nooca dhulka la geliyay ay kula kacday bartamaha jidka isku xira dhadhaab iyo gaarisa duleedka magaalada dhadhaab gaariga miinada lala eegtay oo lahayd wasaaradda caafimaadka ee ismaamulka gaarisa ayaa kusii jeeda magaalada kulan oo kamid a deegaanka dhadhaab allaha u naxariista marxuum ugaas aamiin xasan samater iyo wiilkiisa ayaa ku nafwaayay masiibadaasi waxaana si adag u cambaareeyay bulshada deegaanka mas-uuliyiinta iyo dowladda dhaawaca dadka wax ku noqda goobta oo ay dumar ka mid ahayeen ayaa loo soo qaaday isbitaalka magaalada gaarisa halkaasoo ilaa iyo hadda qaarkood lagu dabiibayo ugaaska geeriyooday ayaa u socday xaflad lagu waday inuu xilka ku wareejiyo maalintii xigtay maalintaasi in lagu qabta magaalada kulan ma aha markii ugu horreysay uu jidka isku xira dhadhaab iyo gaarisa qarax waxyeelo geysto uu ka dhaco laamaha ammaanka ayaa sameeyey baaritaano ballaaran iyo dabagal ay ku baacsanayaan dadkii falkaasi ka dambeeyey waxaana sidoo kale caddeen sababta iyo cidda ka dambeysay inkastoo dowladdu ay arrinkaasi ku eedeysay kooxaha ka dagaalama soomaaliya maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab